ayaa gobolka hiiraan aad iyo aad ugu soo baahay marka saas daraaddeed annaga gaadiid baan shalay soo wadnay ciidamada ay nagu seen steed adagoo calahi xaasil meel la yidhaahda maroodila ayaa inoo galeen ayagoo guuso ah maxaan ku yidhahdaa sideed baabuur ay wateen sideed baabuur sideed baabuur ay wateen oo qaar timinka ay soo dhisay kasoo haran yihiin walaal ma garan marka dagaalka xalay ayuu soo bilowday ilaa iyo shalay waad sheegtay dagaalkaasi maxaa khasaara oo ka dhashay labada dhinac inta aad og tahay
alxamdulilah gaadiid koliye oo shacab ay leeyihiin oo ganacsi ah ayaa inoogu qabsiyeen oo anagoo galbanayna calay xaasal gaaridii saman bay kuula dhufteen saman ay kuula dhufteen de macnaha annagana waa la dagaalanay waa la dagaalanay muddo ilaa saddex saacada aan la dagaalamayni alxamdulilah sida loo jaay ama hadda xaqiiqda arrinta markaan kuu sheego wax annaga hadda na soo gaaray oo dafeeto ah ama garaafa ama dhaawac ma jiro ilaahay baa naga badbaadiyey laakiin meel kasta xog marka laga raadiyo ama la firaysay ayaga kullay dhimashada dhaawac ayagaa naga badan dhimashada dhaawac ayagaa naga badan wax la gaaray ma jiraan lix ruux oo dhimasho ah laba iyo toban qof oo dhaawac ah ayaa xalay ceelka maarta maxaan ku yidhahdaa buq ay geysteen ilaahay idinkiisa alxamdulilah anaga waa badbaado qabnaa anaga waa badbaado qabnaa aadaan fiicna walaal yaa ku xaqiijiyey tirada intaas leeg inay ka geeriyootay oo deegaankaa la geeyey
waxaa noo xaqiijiyey dadka deegaanka degan meesha ay degan yihiin buqa dadka degan ayaa noo xaqiijiyey sirdoon anaga leenaa noo xaqiijiyey ma waxaad leedahay dhankeenna wax khasaara oo na soo gaaray ma lahan haba yaraatee
wax khasaara oo anaga na soo gaaray ma jirto ilal madax banaa xogka weydii gobolka hiiraan waa lawada degan yahay wax khasaaro anaga na soo gaara ma jirto waxaa nagu khasaaraha gaadiidkan anaga galbanayni ayaa isadan ku dhifteen oo jirtay oo shidaalkii dabkees gaaray meeqa qofood ayaa ku dhimatay gaarigaa la gubay
wax qof oo ku dhintay ma jira gaariga ugu horreeyay hadda furlibaax oo taagan yahay ka badbaadi saban lagu dhiftay oo dhinac ka galay anan qarxin oo hadda sokorta ku dhex qaba weli haddeertaan oo macnaha goobtan kalaalaa furlibaax oo haddaan ugu degaalaya
waa gartay dagaalka xaguu si toosa hadda uga soconayaa
hadda dagaal ma socdo dagaal ma socdo maxay laba iyo tobankiyaa laisku gaaray dagaalka qoraxda marka ay dhacday dib gurika ay fuudiyeen way jabeen gurmadaan farlibaax ka darnay dhinaca maarata gobolkana waxaa ugu soo baxay gurmadaan kasoo darnay meelkasta gurmad ka agaatay gurmad marka gurmadka oo socdo fursad hataa gaarida inta hore ay macnaha ku dhufteen sabina amaana inta dambaata inay gubeen ay rabeen laakiin fursadda ilaahay idankiisa ay noqon waysay ciidamo wafleena ka caawasay ayagaana hadda goobaha maarata gaadiidka lagu gubiya ku sugan ayagaa goobahooda maarata joogo goobaha lagu dagaalama annaga hadda gacanta ku hayno
dagaalka waxaad sheegteen markii hore uu ka dhacay deegaanka maroodile marka deegaanka ayaa si toosa u maamula
maamulka wafle isteedaa maamulo ilaa muddo shan sano ah annagaa maamulna wadanka annagaa iskale maamul goboleed baan nahay de kollay un ururka caalamiga argagixisada in badanaa dagaal la galnay bilaha soo dhaafnay markaan dagaalkaan ku darana kow iyo toban dagaalaan la galna kow iyo toban dagaalna saddex bilood gudahoodaan kow iyo toban gal dagaal la galna anaga hadda waa sidee xaalada guud deegaanadii lagu dagaalamay
aad iyo aadaan u fiicna abow dhaqdhaqaaq xiisad olaadeed waa jirtaa waa dareemi kartaa meel shan lagu dagaalamay gaadiidkaas lagu gubi oo xali dabtiisa heligiisa baxaay ciidamadii maamulka ay ku gadaama yihiin ayagana laga firin karo dhaqdhaqaaqa inay suubiyaan waa dareemi kara siday tahay